haatan cabdiraxmaan yuusuf adigoo murashax ah oo haatan baarlamaanka u sharaxan bal waxaad wax nooga sheegtaa arrimaha haatan doorashooyinka caqabadaha iyo waxyaabaha soo food saareen inagu cusub maxay ka mid yihiin bismillahi raxmaan raxiim runtii doorashada soomaaliya waxaa soo wajahay caqabadooyin fara badan doorashadii xilligii ugu horreeya lasoo bandhigo waxay ahayd in la qabanayo bishii julaay augustna ay maaragtay tan madaxweynaha la qabanayo dib bay u dhacday september bay dib ugu dhacday haddana dib bay u dhacday october bay dib ugu dhacday haddana way sii dhacday november bay dib ugu sii dhacday haddana waxaa markii afraad inay dib usii dhacayso oo december iyo maaragtay inta udhexaysa january inay tegi doonto inkasta oo ilaa hadda ayna maaragtay guddiga doorashooyinka haba yaraatay ayna soo gudbin waktiga rasmiga ah ee doorashadu ay dhacayso dibdhaca afraad ayna hadda soo gudbinin waxay ahayd qorshuhu in saddex iyo labaatanka bishan ay dhacdo maantana waxaan maraynaa lix iyo labaatan ilaa haddana lama hayo qorshe cad oo magaranaysa ama jadwal rasmi ah
sababta sababta ay sababta ay daahitaanka ma la inii sheegay wax aad ku qanacdaan oo oo sabab ka dhigaysa in dib ay u dhacdo doorashooyinka ilaa hadda ma jirin labadii doorasho ee uda labadii hadda xilli dibdhaca uu ku yimid kii september iyo kan midna ma jiraan waxaba yaraatee xataa raaligelina oo guddiga doorashooyinku ay ka bixiyeen ama ay ogeysiis ay dadka sii siiyeen ay dhaheen maaragtay doorashadii dib bay u dhacaysaa musharaxiinta iyo waxaan ka codsanaynaa inay la socdaan ama ay ka raalli ahaadaan wax la yidhi midna ma jirto saddex iyo labaatanka bishan si aan usugaynay doorashada aroortii in loo dareero intaa waxaan maqalay in goobihii la rabay in lagu codeeyo ayba xiran yihiin kadib guddiga doorashooyinka markaan la xiriirnayn waxaana loo sheegay in doorashadii ay dib u dhacday oo magaranaysaa la sugayo jadwal cusub oo hadda iyo maaragtay wixii ka dambeeya un lasoo bandhigi doono
yaad yaad is leedahay maslaxay ugu jirtaa in doorashooyinku ay ay daahaan
kama madna in magaranaysaa ay tiim kamid ah un tiimamka siyaasadda soomaaliya isku haya inay dani ugu jirto farta haddaan ku fiiqana waxaan dhihi karaa magaranaysaa ragga mas-uuliyiinta hadda maaragtay howanka dalka gacanta ku haya ayay maslaxa ugu jirtaa sababto dadka kale eena maaragtay hadda maamulka aana gacanta kula jirin ee musharaxiinta ah waxaa ku socda kharash baa ku socda hoteelo iyo magaranaysaa ergooyin ay ka keeneen gobolada iyo degmooyinka kharasho fara badan baa ku socda marka dadkaasi waa dadka dhiban dadka maaragtay mas-uuliyiinta ee hadda dowladda xukunkeeda gacanta ku hayana waa dadka ka faa-iidi kara mar kasta oo ay doorashadu daahdo waxaa yaraanaya dhaqaalaha magaranaysa musharaxiintu ay ku tartamayaan waxaa yaraanaya magaranaysa xamaasadii iyo kiiradii loo qabay doorashada waxaa yaraanaya magaranaysa xooggii iyo awoodii uu musharaxu uu lahaa ama uu rabay inuu ku galo ayaa yaraanaya hoosdhacbaa ku imanaya dhaqaalaha iyo dhankii macnawiyaadkaa gartay dhanka kale doorashooyinkii sanadka ee haatan iyagu soo meelo badan kasoo gabagaboobeen si gaar oo jubbaland ood hadda aad joogto maxay maxaad ka faa'iidaysateen ama oo aad maadaamaad murashax tahay ood xildhibaan tartamaya aad tahay maxaa halkaas darsiya oo iyo iyo waxgarada ama fiira inaga soo baxay doorashooyinkaasi dhankay doontaba ha noqoto runtii doorashooyinkii senatarka aqalka sare waxay noo ahaayeen dersi waa marka koowaad dad fara badan oo isku haleynayay inay boqolkiiba boqol guuleysanayaan oo guul daraystay dad aan isku haleynaynin ama maaragtay markaa rajadoodu ay boqolkiiba la dhigi karo waxay ka hooseysay afartan iyo shan oo guuleystay taasi waa dersi oo waxaad ogaanaysaa in kursigu laga bixiyo dhanka midalaahida aan laga bixin ma garanaysa nin jeclaysi iyo dowlad kuwadata iyo maamul kuwata inaana maaragtay bahashu ku xidhnayn ama shacab badan iyo taageero fara badan oo maaragtay ku garab socdo inayna ku xidhnayn waad dareemaysaa dhanka kale waxaa jira dad ama qabaa'il markii hore ma garanaysa musharaxiin aanan lahayn oo u arkayay inayna doorkan ayna soo gelaynin golaha aqalka hoose golaha shacabka inayna soo gelaynin u arkayay oo markii senatarkii ay kusoo baxeen beelo kale ayagii noqotay in ay maaragtay helaan qoondadoodii ama kaalintoodii inay helaan oo hadda dib isu soo abaabilaad arkaysaa dad isku waday inay labaduba isku qaataan oo ma garanaysaa senatarkii waayey oo ma garanaysaa xildhibaan bisa ku ekaaday baad arkaysaa oo dad aan markii hore qorshahooda ahayn inay senatar helaan ba ay senatarkii heleen marka wax fara badan buu maaragtay wadadii doorashada uu wax ka bedelay ama saameyn fara badan buu aqalkii hoose ku yeeshay gartay dhanka kale doorashooyinka hadda sidaa lagu soo warramayo aan xogta ku helayno magaalooyinku waa ciirayaan dad baa imaanaya ergooyin fara badan baa jooga baratanka dadka iyagu baratamaya fara badan sidee inii saamaysay ama magaalada hadda aad joogto si gaara kismaayo iyo eeriyada aad ka warqabtoba sidee arrimahaasi dhanka bulshada iyo nolosha sidee inii saamaysay runtii magaalada kismaayo waxaad arkaysaa noloshii korkaca ku yimid hoteeladii oo maaragtay meel la kala fadhiisto aanan ahayn hoolash hoolashii shirarka hoteelada waaweyn oo maaragtay aadan booking ka helaynin oo wakti fara badan inaad sugtid haddaad u baahatid inaad shirka qabsatid ay kugu qaadanayso cuntooyinkii oo qaaliyoobay jiirkii oo qaaliyoobay oo korukaca uu ku yimid sicirka magaalada caadiga ahaa ama dhinaca maaragtay baabuurta oo korukaca ku yimid baad arkaysaa marka saameyn fara badan bay ku yeesheen hadda kismaayo kale afartan iyo saddex xildhibaan baa laga dooranayaa ergooyin kor u dhaafaya ma garanaysaayay laba kun iyo shan boqol oo iskugu jira ma garanaysaa ergadii xildhibaanka dooranaysa ee konton iyo kowga ahaa oo laba kun iyo boqol iyo sagaashan iyo saddex ah iyo salaadiintii iyo ugaasidii iyo nabadoonadii intaasba ma garanaysaa magaaladii bay joogaan musharaxa oo asagana wata maaragtay tiimam la kaambi garaynayo oo maaragtay guddigii ololadiisa doorashada iyo wax fara badan baa socda marka dad kor u dhaafaya laba kun iyo shan boqol kor u dhaafaya ayaa magaaladii soo dulfuulay oo inta badan ka yimid goboladii iyo degmooyinkii iyo deegaanadii kafafogaa ma garanaysaay magaalada kismaayo dadkaas oo u baahan jiif iyo ma garanaysaay gartay si fiican cunto iyo wax badan marka waa la dareemi karaa culays fara badan inay magaaladu soo fuulay ama dhanka ammaanka ha noqdo ama dhanka maciishadaba ha noqote